بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عاو إتهي ليلة الأحد أما السبت سيدة لو يقانو بشا جنوري ولابا صمد صدح وصدح laba kun iyo sagaalkii oo bisha muxaram meeqaa ahayd ma lix lix bisha muxaram alfu arbacmiya wa halaaثiin masjid malagababa fi mombasa ayaa waxaan ku bilaabi doonaa in sha allahu tacaala kitaabka la yidhaahdo almanduumaة اlbayquniya oo axmed daahir akrin doona in sha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala shiikhii alifey ilaahay inuu khayr siiyo ajar uu ka siiyo juhdiga uu bixiyey annaka hadda akrinayna ilaahay uuna waafajiyo ajar naga siiyo xerta ama dalabatulcilmiga xaadir oho dhegaysanaysana ilaahay inuu u furo subxaana wa tacaala cilmi naafica uga dhigo iyo wixii hadhow cajaladaha ka dhegaysanaya insha allahu tacaala hadda fannigan aan caawa wax ka akrin doono insha allah waxaa la yidhahda fanniga mustalaxulxadiid baa la yidhaahda fannigan iyo fanniga usuulu fiqiga iyo naxwada waa funuunta ugu adag wey de mandiqa iyo balaaqadana iskaba sii dhaaf iyo sarfiga laakiin waxaa ka meel keeni kara qof sabra maskaxdiisana maaragtay soo xaadiriya iyo qofka markaas sharxaya oo haddii kitaabkaas wax fiican uga balaa bilaaban yihiin usluub la fahmi karana oo maaragtay uu la yimaado almuhim ardada waxaa laga rabaa inaysan degdegin oo caawa berri hadduu fahmi maayo aysan marada ka jafjafan inay xoogaa u sabraan qofka akrinaana waxaa laga rabaa awalan maadada inuu si fiican usoo calaliyo usoo hadmiyo khulaasada markaa oo isku dubaridan inuu ardada uu u sheego in sha allahu tacaala biidn illah intii tabarteena waxaan isku dayeynaa inaan maaragtay soo dhoweyno oo wax la fahmi karo qofkii asagoo wax uga bilownaayaana insha allah uu si fiican ugu sii caddaado qofka mubtadi a hadda bilaagana uu fahmo sharaxa ma dheeraynayno waxaan isku dayeynaa kitaabka in la fahmo iyo wixii maaragtay uun caddaynayo sababta waayahan ardadana waxaa wareeriyey cilmigii dadka waxeeyey waxaa la sameynaya kitaab yar oo mukhtasara ayaa cilmigii dhammaa la dul saaraya waxaa laga yaabaa qofka hadduu bayquna akrinaya zamankana culimmada carab iyo cajamba in ibnu salaax iyo xawaashidiisa iyo waxoo dhan hal mar la dul saaro cilmigana waxaa weeye tartiib tartiibaa loo qaata insha allah marka hadda yacni dowradan hadda insha allah noo socon doonta tartiib tartiib musalsalan u akrin doonaa ilaahi haddii uu yidhaahdo kitaabkan bayqunyadan ka bilaabi doonaa insha allah aan xifdin doonaa saddex hamin afar hamin ugu badli afar hamin ugu qaadan karta haddii kalena saddex hamin insha allahu tacaala kabacdina nukhbatulfikriga kabacdiina sharxiisa oo nushatunadar intaas marka haddii si fiican loo daraaseeyo waxaan u malaynaa ardadii ku sabarta inay wax fiican ay kala tegayaan laakiin insha allah ani min naaxiyeyda waa ku dadaalaya in wixii tabartay ah ilaahayna waan u baryaynaa subxaana wa tacaala inuuna waafajiyo ardadana uu fahamsiiyo iyo waxaa dhegaysanayo adinkana waxaa laydinka rabaa sabr awalan kitaabka waxaa alifay manduumat lbayquuniya ayaa kitaabkan la yidhaahda xisaabka insha allah hal saac ma ka badinayo hal saac meesha ku dhammaatana kal waa joojina waxba waktiga iyo goormuu joojinaa waxa weeye hadda hal saacoo rubac dhiman bilaa saacaddaasoo rubac dhiman rubaca kale markay dhiman tahay khalaas waxa weeye waa joojinana insha allahu tacaala marka waa hal xiso ka badan maaha ninkaa waxaa la yidhahda marka cumar ibnu maxamed ibnu fatuux adimishq cumar ibnu maxamed ibnu fatuux adimishq albayquuni nin culimmada shaafici ayuu ahaa adigoo goorta u dhintay culimmadu ma aysa sheegin laakiin waxay noo sheegeen kun iyo siddeetan sanadku markuu ahaa hijriga kun iyo siddeetan oo hijrigaa sanadku markuu ahaa inuu ninkaasoo noolaa waxba kitaabka waxba ka fiirfiirna korkaa ka qabta kun iyo siddeetan markuu ahaa inuu noolaa kitaab kaloo la yidhaahdo fatxulqaadir almuqiit oo asna xadiid ku saabsan laakiin manduumadan ayuu maaragtay mashhuur ku noqday oo lagu yaqaano fannigan oo musطalaxulxadiidaa la yidhaahdaa magacyaal badanu leeyahay musطalaxulxadiid waa la yidhaahdaa culuum اlxadiid waa la yidhaahdaa cilmu اlxadiidi diraayatana waa la yidhaahdaa ama qawaacid اlxadiid intaba waa la yidhaahdaa fannigan waxa uu ku saabsan yahay waxaa weeye xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ulajeedadiis waxa waye inaad kala baratid maxaa xadiidka nabiga laga waray nin walbaa qaala rasuulullah iska leeyahy maxaa saxiixa oo la xujaysanayaa iyo maxaa daciifa haayada horta waa taas weeye in xadiidka saxiixa iyo daciifka aad kala baratid si xadiidka saxiixaana aada u isticmaashid ood ugu camal fashid dadkana aada u bartid qofkii kula doodanaad tirada xadiidkaa saxiixa xujo ah iyo kan daciifka oon la xujaysanaynin oodan ku camal falaynin dadkana qofkii xujaysanaya aada uga digaysid in la kala barto waay yacni in xadiidka maqbuulka oo la aqbala iyo marduudka in la kala barto fannigan marka sow ku yimid marka waad ogtihiin waxyiga wuxuu ka kooban yaha laba qaybood qur-aanka iyo xadiidka nabiga calayhi isalaatu wasalaam qur-aanka waktigii nabiga waa la qori jiray waa la xafidi jiray mutawaatir sida macallinkiina uu nooga sheegay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam annagu waaba iska barakar culimmada kale asaaniiday u haystaan min shiikiisa laga bilaabo ilaa nabigu ku intihoonaya hebel hebel macallinkayga macallinka waa kaa waa kaa ilaa nabiga uu ku tago oo sii maro calayhi salaatu wasalaam asaaniidda saxaabada ay sii maro markaas waa mutawaatir waana la qori jiray waana la xifdiy waana maaragtay la qori jiray xadiidka nabigu waa uu diiday waktiga hore in la qoro calayhi isalaatu wasalaam sababta waxaa laga cabsaday inuu qur-aankaas ku dhex darmo qur-aankuna waa qur-aanka kitaabka ilaahay waa waxyigiisa sunnadu waa tii sharxaysa si qur-aanka aan loogu dhex darin ilaa ummadihii hore waxaa dhacday kitaabkooda taawraadka taariikh iyo wixii nabigoodi yidhi iyo wixii waxla isku dhex yaacay maxaa qur-aanahoo mataqaanid iyaga usoo degay oo tawreedka asalka ahaa wixii nabi muuse laga wariyey wixii culimadu waxba isku dhex yaaciya annaga qur-aankii waa la yaqaanaa qaala allahu tacaala ala leeyahay xadiidkii waa la yaqaanaa qaala rasuulullahi saxaabadii aataartooda qaala cumar qaala abubakar iskuna darajo maa qur-aankaa ugu sarreeya xadiidka waxyiga ku xiga waay aqwaasha saxaabadaha ku xigta aqwaasha taabiciinta wahaakada marka si aan la isugu dhex yaacin ayaa xadiidka in la qora la diiyey markii dambe waa la idmay marka in la qoro xadiidkii oo qur-aanka markii la xafiday oo la ogaaday inuusan ku dhex laaqmaynin xadiidkii marka waa in la qoro waa la ogolaaday calayhi isalaatu wasalaam marka cahdigii saxaa waqtigii nabiga uu joogay iyo saxaabada waaweyn waqtigoodii cilmigan oo mustalaxulxadiid la yidhaahdo oo ka shaqeeya inaad xadiidka saxiixa iyo daciifka aad kala baratid looma baahnayn maxaan loogu baahnayn ee nabiga afkiisaaba laga qaadanaa calayhi salatu wasalaam uu joogaba inaad bukhaariya usii martidiyo intaas iyo asaaniid ma u baahna rasuulkiiaaba jooga saxaabada afkiisa cusubay ka qaadanayaan sharafta labaabahumi sal alla alayh wasalam haddaadan nabiga ka qaadana saxaabadii kalaad ka qaadanaa saxaabaduna kulli waa cuduul ama abubakaraad ka maqlaysa radiallahu canhu ama cumar ama abu hurayra ama cuhmaan ama caaliya ama ibnu cabaas ayaad ka maqli marka ma u baahnid inaad isdhigtid dad xifdigoodu uu sax yahay aan maaragtay been iyo aan aqoon iyo halma aan aqoon luqadii yaqaana marka ma u baahna dhib badan ma u baahnayn laakiin markii nabiga uu dhintay calayhi isalaatu wasalaam saxaabadii waktigoodii intii badneed ay hore u socotay ee dadkii kale oo acaajimta islaamka uu ku soo batay gaar ahaan waktigii fitnooyinku dhacday oo cumaan dadkii maaragtay hawrooyinka ahaa oo khawaarijta iyo shiicadii iyo balaayidiis ay dileen oy madaahib diinta khilaafsan iyo firqooyin ay samaysteen waxaa la arkay iyagoo axaadiid been beena wax sheegay nabiga ku been abuuranaya si nin walbaba markaas ra'yigiisaas oo ta'yiid oo ugu helo ayuu xadiid beena uu sheeganaya culimmadii markaasay baraarugeenoo marka ay ku baraarugeen in dadka ruwaadaa la baaro cilmiga musalax xadiidka markaas qawaaciddiisii la bilaabo cilmigan musalaxulxadiidana qur-aankana waa ku jiraa waa laga qaatay sunnadana waa laga qaatay qur-aanka maxaa looga qaatay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin hadduu nin faasiqa khabar uu idiin keeno fatabayanuu hubsada oo horaha iska qaadina inuu ruya bal wax rumaynaayo iyo wax beenaayo kala hubsada maxaa dhacaysa khabar faasiq haddaad qaatid waxbaad ku dhisaysaa qofa wax kaaga soo sheega ummadda wax kaaga soo sheegaya hadhow baa dadkia lagu duulayaa mashaakil marka an tusiibuu karaahata an laa tusiibuu inaanaan asiibin qowman qowm bijahaalatin jahaalo fa tusbixu aada markaa noqotaan calaa maa facaltum waxaad samayseen naadimiina kuwii ka qooman marka meesha waxaa timi atahabut bilakhbaar akhbaarta in la hubsado qofka warka kuu sheega masaadiqa makan haddii akhbaarta caamka la hubsanayo qofkii nabiga kaaga warray maxaad u malaynay soo looga maarmaan maaha ilaa nabiga hadalkiisa hadallada lamid maahan sharcigaa ku dhisan waa in la hubsado qur-aankana wuxuu yidhi waashidu dawi cadli minkum dad cadaalada markhaati ka dhigta oo markhaati geliya qofaan caadil ahayn beenuu sheegay qofaan marka caadil ahayn haddii shahaadadii aan laga qaadin xadiidkii oo diina see looga qaadanayo idan labadaas aayadood waxay noo fahamsiisay in qofka faasiqa ama aan cadaaladda ahayn khabarkiisa oo wax uu sheego ama riwaayad nabiga uu ka wari inaan la qaadanayn qofka caadilkaana in khabarkiisa iyo markhaatigiisaba in la qaadanayo nabiga axaadiistii waa badan taha nabiga ale oo axaadiis ku sheegay wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu salaam isagoo ka digaayo in lagu been abuuro man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar o ama ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad aniga in lagu been abuurto qofkao lagu been abuurto maaha ilaa haddaad nabiga ku been abuurto dadkaad ka dhacay hadal nabi unaya waa lagu camal fala soo maaha qofka marka intuu xadiid beena abuurtay nabiga u jiday ummaddii diin beenah u jidayay soo maa marka saa darteed waxau dhahay qofkii markay ugu been abuurta naar ayaa maaragtay booskeeda culammada qaar waxay yidhahdeen qofka nabiga kas ugu abuurta waaba gaalba sababtoo addiin cidlaha ummadda u jidaynaya qowlkaasna baciid maba ahmo sababtoo ninka ku dhiiraday inuu nabiga uu ku been abuurto waa nin inuu diinta ilaahay fasaadi ugu talagala walciyaadu billah bal haddaa og tahay xadiidka inuu daciif yahay ama aadan hubin nabiga inaad u nisbayso maaha hawibaa xadiid aa og tahay inuusan saxiix ahayn haddaa nabiga u tiirisid kadaabaa tahay wuxuu dhaha nabigu calayhi isalaatu wasalaam man xadata canii bixadiidin yaraa annahu kadiban adiga maba aada been abuurin qof kalead ka sheekayna qofkii xadiis kale soo been abuurto u malaynaya inuu been yahay falyatabawa ha ka diyaarsado maqcadahu booskiisa min annaar naarka ka diyaarsado idan nabigu muxuu nooga digay in lagu beel abuurto oo run laga sheego oo xadiidkii aadan hubin inuu sax yahay oo nabiga oo iqa uusa kaaga warramin ama aada nabigiisa afkiisa aada ka qaadan ama qof iqa aada ka qaadan ama sanad oo saxiixa aada ku helin in laga digo idan qawaacidda musalax alxadiidkao dhan maxay ay ku saabsan tahay in nabiga in lagu been abuurta laga digo oo wax uusa dhihi nabiga in loo nisbeeyo in laga digo oo dadka nabiga ben ku abeer ku abuuranaya la caddayo nin sandiiqaha intaas axaadiida ku been abuurta markaasuu yidhi xaggaad geedaysaan oo dhan nin khaliifa intuu u yimid waa la dilaa markaasuu yidhi jahaabidada ragga waaweyn oo muxadiiinta ixaab ibnu maciin iyo axmed binu xambal iyo bukhaari iyo shaafici iyo maalik iyo raggaasaa u joogo wuxuu yidhi kala tuuray oo qashinka kala maaragtay firdhinay wixii saxana nabiga u sugaya wixii baadilana ka anfinay ee ayagoo shuqul ka dhigtoo mutakhasis expertis ku ah xadiidka nabiga meesha annagu sida shilinka loo raadiya aan aqaano sida dhakhtarka meelaha daawooyinka uu yaqaano dadkaas maxay ku takhasuseen xadiidka nabiga calayhi salaatu salaam ayay ku takhasuseen wuxuu kaloo nabigu aada u baahiyey in xadiid kale iga faafiyo wuxuu yihi nadar allahu imra'an samica min ilaahay wejigiisa ha iftiimiyo qof xadiid iga maqlay faballaqahu gaarsiiyey dadkii kale gaarsiiyey kamaa samicahu soo u maqlay waa loo duceeyey marka laba shayaa la sheegay in nabiga laga gaarsiiyo weliba in la hubsado faballaqahu kamaa samicu haada siduu u maqla u gaarsiiyey ee dabdi iyo sugnaan sameeya qofka waa arki doonaa saxiixa xadiidka laqaad maxaqiya qof daabid aho wixiisa huban yihiin inuu yahay oo xifdigiisa iyo cadaaladdiisa ay huban tahay weliba wuxuu dhahay faruba xaamilu fiqin ilaa man huwa afqahu minhu waxaa dhici karta xadiidkii oo fiqigu ku yaalo inaad xambaarsan tahay qofkaa gaarsiinayso inuu kaa fahmi ogaado sheikha albukhaari meeqa mashaakiisa uu ka fiqi badan yahay isagu ama imaamu shaafici meeqa oo mashaakiisa uu ka fiqi badan yahay waxaa dhici karta ardagu inuu mashaaiktiisa in badan oo maaragtay ka faaiqo oo lagu tacliil sheikhu lbukhaari ihahda ama sheikhu shaafici ama lagu tacriifiyo sheekaas lagu tacriifiyo soo maha midda kale wuxuu tilmaamay nabigeena calayhi salaatu salaam xadiidka in lagu dadaalo xifdigiisa iyo labdintiisa inay muhiim tahay abu hurayra xadiid weydiiyey radi allahu canhu markaasu wuxuu ku yidhi abu hurayra wuxuu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada berri qofka dadka ugu guulayso og oo mudan ugu horeeyaa waa markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam laqad calimtu annahu laa yas'alunii axadun qablaka can hada alxadiid waxaan ogaaday xadiidkaas qof adiga iga kaa hore inuu ku weydiin in la weydiina waa ogaabow dhah waa dareemaya laakiin qofkaaga hormara inuusa jirin limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiid xadiidka aada ugu dadaalaysa idan nabigu muxuu xadiiskaas uu ku jideeyey oo ku ammaanay abu hurayra dadaalka xadiidka oo lagu dadaalo oo u qira nabiga calayh isalaatu salaam abu hurayra marna waa u yimid wuxuu yihi yaa rasuul allah waan hilmaamayaa wa waxaad aada sheegtay xadiid badan isuu yihi marada soofidi waa kuugu tufaa qalbigaa u maradii ugu tufay qalbigiisa uda wax dambe oo nabigu yihi ma uusan hilmaamin idan halkaa nabigu muxuu ugu duceeyey in xadiidka labdintiisa iyo xifdigiisa inay maaragta marka musطalaxa asaaskiisu qur-aankiyaas laga keeno iyo sunnada culimmadiina waa isticmaaleen oo markay arkeen ibnu siirin wuxuu yidhi waagii hore xadiidka ma aanaan weydiin jiray sabao dadka fuqaaday ahaaye waqtigii saxaabadayda qof nabigoo ku been abuura jira ma jirin markaar inay been sheegayaan ayaa waxaan leedahay yaa xadiidkan yaad ka warisay iyow ka wariyey haddii qofku markaas ahlu sunno oo qof oo iqa uu yahay waa qaadanayna haddii yahana waxaway waa ka tegayna waxay yidhahdeen culimmadii lamaa istacwala aruwaatu alkadib markay been isticmaaleen istacmalaa lahum taariikh taariikhan isticmaala ninaa matala waa imaanaya wuxuu leeyahay maaligan ka wariyo madiine uga wariyo maalig markuu dhintay waa la yaqaanaa wuxuu dhintay kun boqol iyo toddobaatan iyo sagaal mia tisca wa sabciin oo dhan ninkaana nin maali gaara umeek waa loodi waxa le hay goormaad horta dhalatay soo le mia wa tamaaniin hay goormaa madiine soo gashay waxaan soo galay mi-atain hijrada markay ahayd waxaa la leeyahay markaad dhalatay ka horwa maalig dhintay markaad madiine soo gashaa oo maaragtay mia wa tamaaniin ahaydna yah markaad dhalatay horta ka horoba mi-atain markaa soo gashana ka hor oba dhintaba marka waxaa sheegay o dhan eesh waa been dad badana marka ku fadleexoobay taariikhdaa la isticmaala marka nin kasoo raaya waktigu dhashay iyo goorta u dhintay saasaa loo qora qawaaciddaas marka markii hore oo musalax alxadiidka ah hal kitaab kuma aruursanayn culimmada aqwaasheeda iyo maaragtay kutubaha kale ay ay ku aruur ku kala firirsaneen kutubay aada ugu kala firirsaneed oo laakiin ka fanni mustaqil aan ahayn kutubaha imaam shaafica ugu badan gaar ahaan kitaabkiisa risaala iyo kitaabul ummi kutubo badan waxyaalo badan oo qawaacidda culuumulxadiid ayuu ku sheegaya oo aada u badan mursalka iyo munqadica iyo qofka la aqbalaa riwaayadiisa iyo qofkaan la aqbalaynin iyo waxyaalahaasoo dhan shuruudu qubuuli riwaayati waxyaalo fara badanoo mustalaxa inan badan ka mid a bal qawaacid badan hadalladiisa imaam shaafici laga soo qaata kabacdi waxaa la bilaabay marka kutubu khaas ahoo mustalaxulxadiid la yidhaaha in maaragtay la alifo kutub marka u gaara waxaa ugu horreeyey qofkii alifaha nin la yidhaahdo alqaadi abu muxamed cabduraxmaan ibnu khallaad arraama hurmusi waxau dhintay ninkaas saddex boqol iyo lixdankii markii hijiriyadu ahayd se imaam shaafici wuxuu dhashay boqol iyo konton laba boqol iyo afartii waa uu dhintay marka kutubaha aan mustalaxa loo gooni yeelin qof mustalax uga hadla imaam shaaficaa ugu badan intaan kutub gaara aan loo qorin gaaraan kitaabka risaalada iyo kitaabul ummi kutubtiisoo badan qawaacid badan oo mustalax alxadiid oo marka dambe musalax xadiid o dhan culummada ay ku soo dareen tacriifka shaadka iyo maaragtay mursalka iyo ixtijaajka khabarulaaxid iyo qofka iqada daabitkiisa iyo cadaaladda iyo qawaacid wada muhiima oo hadhow musalax kutubaha ka buuxda imaam shaafici kitaabihiisa ay aada uga buuxaan marka dambe kitaab mustaqila ninka ayaa qoray layihahda arraama hurmusi saddex boqol iyo lixdankii markuu ahaa kabacdi alxaakimu naysaabuuri iyo abu naciim alasbahani iyo maaragtay alkhadiib albaqdaadi iyo alqaadi ciyaad ilaa ay ka soo gaarto ibnu salaax raggaasaa qoray markaas waa ka sheekayn doonaa markii aan nukhbada aan bilaabi doono insha allah sababtoo ma rabno wixii dhammaa hal meel inaan ka coslayno idan markaan soo gebagabayno cilmu musalax alxadiid ama culuum اlxadiid ama cilmu usuul اlxadiid ama cilmu diraayat اlxadiid wuxuu isugu soo shubmaa waxaa weeye inaad baratid xadiidka kan la aqbalayo oo saxiixa iyo kan marduudka ah oon la qaadanayn oo daciifka iyo wixii daba socdo oo xadiidka in la xifdiyo in la labdiyo iyo qaabka loo bartay waxaas oo kale hadda waana fadli badan yaha waa culuumta ugu sharafta badan imaam nawwi wuxuu leeyahy cilmu اlxadiid min afdal اlqurabi ilaa rabbi اlcaalamiin waa wax ilaahay loogu dhawaado sababtoo ah siusan u ahaanay buu leeyay kayfa laa yakuun wahuwa bayaanu dariiqi khabari khayri اlkhalq rasuulka calayh salaatu salaam khabarkiisa oo khayru lkhalqa meesha aada ku gaaraysuwa marka waa fanni aada u qiimo badan fannigan qofkaan aqoonina wuxuu noqonaya xaadibu ley qaar rasuula la iska laa xadiid mawduuca been alsakaashe qof haddaa war iska sheego oo xataa waa xadiis ka yidhaahda dadka caamada hadiis waxba ka iska qaadanaya laakiin haddaad adiga aad xadiidka musalaxa taqana xada xadiiskan sax miya daciif miya yaa wariya xagoo ku yaala marka xataa dadka caamada inay iska dhegaysaan oo fikrad ay ka qaataan kaaga dari mayso culumta fikrad laga qaataa ma xumo xataa cilmi dhagood yacni waxaa dhacda beri miaal aan idiin sheegaya shaaclusufya waxaan ka akrin jirnay tajwiidka allah yarxamu marka qira'aadka waa maqli jirnay qira'atu qaaluun qira'atu kida qira'atu abu camar iyo dadaa ka akrisan jira waa maqli jiray markii dambe jaamic islaamiya aan tagnay oo qira'aadka la baranayo intii aan ma maqlin kownoo toddoba qiraa'aa jirta oo waxbaan ka maqlay qaaruun maarata yani calaykumu iyo inuu miinka xoogaa godaay intii wayna anfacay macnaa dad mubtadi'iina markaan kuliyadii galla ma ahayn waxaana dad un wax u bilaaban yihiin soo maha marka cilmiga xataa hadday adiga caamita oo weli aada gaarin waa la iska dhegaysaa kitaab hadduu kugu dhaafo saas dhegaysa kitaab kale waxaa dhici karta si fiican inaad u baratid oo aada noqoto maaragtay nin khibrad leh oo hadhow qofka karuudka ah hadhow aad ka fiicnaato marka ha ka cararina insha allahu tacaala waa baradoola marka cilmigan marka waa fardu kifaayo haddii dad baranaayo la heleen haddii laakiin aada aragto adiga maahana wax kaloo usoo baxa aan la arkin oo dadkii dhammaa iska cajiseen oo dadkii xadiis saxiix iyo wax daciif wax kala yaqaan wax akrina aysan jirin adigana aada aqoonna u leedahay haddii fannigaas aada soo sii wadana inaad tadriis ahaan ummadda inaad u daraasayso ama u akriso aada meel ka keeni kartid fardu caynoo kugu noqon meel hadda culumna xadiid aan laga aqoonin fardu cayn maala sheekh alalbani oo kale laa yarxamu wuxuu yimid waqti dadkii wax kastaba alxadiid intay khudbada akriyeen alxadiidu iska leeda wax lo iska sheegaa marka saxiixa ama daciif lama yaqaano dadkii marka ka dhaadhiciyey silsilada muallifiin kutubtii oo kala soocay saxiix silsila saxiixa silsila daciifa saxiixuljaamic kida ummaddii marka waxaa lagu baraarugay qof walbaa wuxuu is yiri war bal ceebay noqotay hadhow ninkii mimbarka akrina wiil yaro sheekh albaani soo akri sheekh xadiidkaas sheegtay waa daciif waay waa mawduuc waay qof walbaa marka waxay noqotay dib inuu isugu dhowo hadda waxay noqotay arrin faaftay dadka iska weli muqafaliinta maahana qofkii wax isku falaya oo nooc min alcilmi uu ku dambeeyo inuu baaro xadiidka saxiixa iyo daciifka calcaqal uu iska hubiyo ousan maaratay ama saxiixinka uu kasoo baaro ama kutub saxiixuljaamici sabir ama silsila saxiixa si uusan ugu dhicin ama kutubaha takhriijaadka uu ka baaro marka sheikaasoo kale raximahullah waxaa dhici karta waktigiisi inay farduceyn ay ku ahay sababtooa sheekh albaani juhdiga uu u bixiyey iyo hawsha uu arrintaa uu ku bixiyey raximahullah cid kaloo ku bixi karta maba jirinba waktigiis iyo walaa cid u soo dhawaatay marka waxaa dhici karta inuu isu arkay muxuu ah mashruuca watay taqriib asunna bayna yaday nnaas inuu sunnadii kugu soo dhoweeyo altasfiya waatarbiya manhajka u bixiyey tasfiya waxaa weeye inuu diinka waxyaalaha khuraafaadka iyo xadiiska cidkaa laga dhex bixiyo diin saxiixa kitaabka iyo sunna saxiixa dadkii markay bartaan horta oo axaadiisa daciifkii wixii laga shaaneeyo khuraafaadkii iyo axaadiisii mawduucaad dadka in marka cilmiga nadiifka kitaabkii sunnada sixa in dadkii lagu tarbiyeeyo ninkii markaa arrintaasoo kale isu arkay inuu meel wax ka gaari karo ummadda u baahan tahay waa inuu juhdigaasoo kale uu bixiyo gaar ahaan dalabatulcilmiga himmagiina inaad soo gaabisaan maa nin kastoo sheekha daalib u ahaa marka waa in juhuud fiican la bixiyo ummadda wax loo qabto idan cilm اxadii waxuu ku saabsan yaha dhahnay xadii riwaayatan ama musطalax اxadiid wuxuu ku saabsan yahay in la gala garto xadiidka maqbuulka iyo marduudka waxaa jira cilm اxadiidi riwaayatan waxaa looga wadaa inaad baratid nusuusta nabiga ka sugnaatay oo wixii aqwaashiisa iyo afcaashiisa ah iyo taqriiraadkiisa waa maqsuudkana kan waa maqsuudkuna maxaa weeye waa riwaayada xadiidka nabiga ilaa sanadka markii la sooda inama alacmaalu binniyaat wainama likuli imra qaala kida oo facala kida ama hortiisaa waxaa lagu sameeyey hortiisaa waxaa lagu cunay adab khaalid bin walid uu ku cunay waa iqraar waay taqriir oo nabiga uu qarrido hadhow marka riwaayadaas xadiidka marka sugnaantiisa oo faniga musطalax اlxadiid wuxuu kuu saacidayaa nuquushaada inaad tasdiiq ku samayso naqlu musadaq xadiidkaad daliishanaysid inuu yahay xadiid la hubo soo maaha marka musalax xadiid wuxuu kuu saa-idaa waxa aad daliishanayso naqliga nabiga aad ka waridha ama saxaabada inuu yahay saxiixo naqlun wax lasoo guriyo la tasdiiqiyo la shaabadeeyo huban oo la seexay inuu yahay hadhow nusuusta fahamkoodii markaas qur-aanka iyo axaadiid usuulfiqigaa ku tacalluqa marka lafdigan maxaa ka fahmaysa haddii la yidhahdo nabigu calayh isalaatu wasalaam ma garan ama qur-aanka waa aqiimu الsalaat waa amar walaa taqrabu اlfawaaxisha waa nahy usuul fiqiga ka shaqeeya yaa ayuha الnaasu kuluu min طayibaati waa caam annaas kullu usuul fiqiga ka shaqeeya caam iyo khaasa waxyaalahaas asagana waxaa la yidhahdaa baxun muxaqaq macnaha waxaa weeye daliisha iyo madluulka waxaa rabtaa maala inay khamradu inay xaaraamta inaad daliishato maxaa u daliil qaadka iyo waxyaalaha waxaad leedahay ya ayuha aladiina aamanu inama alkhamr walmaysir khamrada maxaa laga sameeyaa cinab iyo khamrada cinabkibasar wax alla wixii sakhraamiyo kullu maa askara wawa xaraam uu dhaha nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka daliilkaa iyo madluulkaa inay iswaafaqsay horta xadiidkaa daliishanaysa kullu maa askar fawa xaraam inuu horta saxiix yahay maxaa yaa ku tacalluqa musalaxa daliilkan iyo madluulkan khamradaa xaaraam iyo xadiidka inay iswaafaqsan yihiin oo xadiidkan taxriimulkhamri oo kuu faa'iideynayo yaa iyadana laga qaadanaya baxtigee cusuul fiqiga marka waxay yidhahdaan culimmadu ibnu taymiya kayrkiisa alcilmu naqlun musadaq oo baxun muxaqaq waa naqli la tasdiiqiyo xadiid saxiixa iyo nusuus iyo aayad saxa aad keentay qur-aankuna wada sax dadaas laakiin waxaa weeye aan qur-aan kaba aqoonino hadhow tu wax soo jacbiriyo qaala allahu tacala oo kuliya xadiidkii qur-aanka aan kala aqooni xadiidkaa daliishanaysa waa inuu saxiix yahay taas waa lagu saxiixay nuqdo kalaa kuu taalo nuqdada kuu taalo waxaa weeye mawduucan xadiidkana u daliishanayso iqaabka u nasaxa hadda ninaa wuxuu daliishanaa awliyada waa la baryi karaa alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun hadda alaa ina awliya allahi laa khawfun laa man yaxzanun awliya la bari karaa dhe mase waxay awliyada alle ya ilaahay baa xafidaya welina waa kay aladiina aamanuu kuwa rumay wa kaanuu yattaquun ilaahay ka baqa soo ma marka weli in la baryi karo aayadda daliilkii madluulkiisa ma waafaqsana kaa marka maxaa ka shaqaynaya waxaa la leeyahay usul fiqiga waxaana isku dhex qarbudays waxaan ma isocon karaan idan labada faniba waa laba fani oo iska milaysa kanna wuxuu ku ogeysanaa mustalax xadiidka nuquushaad inay musadaqtoo saxta xadiidka uu saxiixa usuulu fiqigina qaabkan aa wax u daliishanaysa iyo xukunkan aa ridaysa iyo naska inay isleeyihin ismutaabiq yihiin waxay la tahay intaa haddii aa fahamteen markaan kitaabkii ayaan u dhex gelaynaa marka insha allahu tacaala musanifku wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaan raxiim abda-u bilxamdi musaliyan calaa muxamedin khayri nabiyin ursila wadii min aqsaami alxadiidi cidda wakulu waaxidin ataa waxadda awaluha saxiixu matasal isnaaduhu walam yushada ow yucal yarwiihi cadlun daabidun can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi والxasن المacروف drقا وغadت رijaalه la kaالصحيiح اجتahd وkل ma can رتبة الxسن qasr fahو ضacيiف وأqsاam kahr وma أضيifa إlى النبي المرفوuع وma لتaaبعi huوa المqطوuع والمسند المتصل الإسناad min raawihi xatى المsطفى وlam ybin وma بsمع kuli raaw yتصل إsناadh للمsطفى fالمتصل waxaa la rabaa in lasoo maaragtay xifdiyo kolley caawa toban beedaan ugu soo gal lakin aan ka gaarayno u malayn mayno maadaama aan sharxa ku dheeraa laakiin intaan ka gaarno almuhiim ma dhaafayna hadda waqtiga labaatan daqiiqa noo hartay ma dhaafayno insha alla intuu nagu gaarsiiyo oo gudoobsanayno marka intaan habeen walba akrina ha lasoo xafido habeen walba darsiga markaan dhammayno intii shan daqiiqa qofkii raba waa laga dhegaysanaa insha allahu tacaala shiikhu bisikow ku bilaawday bismi illaahi araxmaan araxiim sida meeshan ay kugu taalla wuxuu yidhi shiiku abda-u waxaan ku bilaabanayaa bilxamd yacni ta'liifkayga waxaan ku bilaabanayaa bacda almasmala bilxamdi alla mahadintiisa xamdiguna waxaa waaye allah subxaana wa tacaala kamaal oo dhan lagu amaalo kamaal mutlaqaha la yidhaahdo weliba xamdiga waxaan kusii darayaa salaada nabiga aan ku saliya musalliyan xaal aan ahay kii ku salinayo calaa muxamedin nebi moxamed muxamedkaasoo khayri nebiyi nabi kan ugu khayr badan ah ursilaa la soo diray ilaa nabigana isaga akramu alambiyaa wa sayidi waladi aadam ah mar kale aan kugu celiyay abda-o waxaan ku bilaabanayaa bilxamdi mahadda alle musalliyan xaal anay ku salinaya cala nabiyi sal calaa muxamedin nebi muxamed ka sifeey muxamedkaasoo khayri nebiyin nabi kan ugu khayr badanba ursilaa nabigaasoo lasoo diray wadii middaan oo manduubadan iyo abyaaddan hadda kuu tixan meesha min aqsaami alxadiidi xaal ay ka mid tahay ciddatun tiro kooban wey oan aada u badnayna waa afar iyo dhowr beyt waa oo culumta xadiidka ka kooban saxiix daciif mursal munqadic shaad munkar saas oo kale wey waa aqsaamta xadiidka wadii middaan kitaabka u ishaaraya kitaabka uu markaa ishaaray waxaa dhici karta intuu kitaabka markii hore alifay inuu markaa muqadamadan yartaa u sameeyey haddii uusan alifinna kitaabkiyaa maskaxdiisa ku jira ka guuxaayo ayuu ishaaraya hadduu markaas alifo culammada waxay sameeyaan intay mar qaar kitaabka alifaane muqadamada u sameeyaan qaarna waxay sameeyaan muqadamaday hormariyaan way kitaabka alifaan marka markuu ishaaraya hadduu kitaabku alifan yahna kitaabkii u ishaaraya hadduu muqadamada hormariyo kitaabka uusan u alifnayna waxaa weeyaan kitaabkiiba maskaxdiisa ka guuxaaya brograamkii kitaabka maskaxdiisa ka guuxaaya wadii midaan min aqsaami alxadiidi xaal ay ka mid tahay ciddatun tiro kooban waayo wa kullu waaxidin mid kastaba ataa waa yimid waxaddow mac xaddihi tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa laga wado yacni caddadaas oo saxiix iyo xasan iyo daciif iyo marfuuc iyo maqduuc iyo mowduuc iyo waxaasoo dhan markaan sheego qaxitaankiisaan dabagelina xadku marka waa qaaxitaanka ma ingiriis waxaa definition lagu dhaho waa carabtana tacriifaa lagu yidhaahdo xadku marka waa inuu waxa uu koobo jaamic maanic oo noqdo wax kale waa inay soo gelin wixii ku jiraan waa inaysan ka bixin sida manaadaqadu isticmaala markaa insaanka tacriifina waxaad leedahay xayawaanu naadi waa xayawaan oo nool wa laakiin muxuu xayawaanka uga duwan yahay waa hadlaya marka insaanka markaas waa tacriif haddaad tirada xayawaanun maashi qalad waa meeqa xayawaana maashia faraskaa socda udwaagaa socda waxyaalo kalaa socda soo ma laakiin haddaad xayawaanu naadiq ama mutakalim aad tiraadid khalaas markaas wax kalena ma soo gelayaan insaankii oo dhanna tacriifki waa soo gelaya saas oo kale waay qeexitaanku waa wixii waxa koobaa la yidhaahdaa haye haddou marka kuu bilaaba ilaa wuxuu ku yihi wadii min aqsaami alxadiid aqsaamka xadiida xaalay ciddatun waa ay moogtaha tiradiiu marka kuu bilaabaya ugu horeeya marka ilaa dhowray turi doonaa awaluhaa aqsaamta xadiidka waxaa ka mid a asaxiixu saxiixi wa huwa asaguna matasala waa waxuu xariirsado isnaaduhu isnaadkiis walam yushada shaad aan noqonin ow yucalla aan la cilaynin yarwiihi waxaa warinaya cadlun nin caadiloo daabidun haddana wa xifdiya can milihi asagoo kale uu ka warinaya ilaa nabiga ay uga tagto saxaabi ay ku tagto kaasoo muctamadun lagu kalsoon yahay fii dabdihi qaabka wuxuu xafidayo wa naqli sida wuxuu guurinayo halkan wuxuu ka hadlayaa marka aqsaamtii xadiidka wuxuu noogu soo hormariyey saxiix wuxuu ku xijiyey xasan wuxuu ku xijiyey daciif xadiidka marka aqsaamtiisa marka la dersayo oo qeybba koox koox loo dersayo waxaa laga fiirinaa angal ama zaawiya laga fiirina taa inaa fahamta waa laga mara aada muhiim u tahay hadda saxiix iyo daciif iyo xasan markuu xeynayo cilmiga musطalax xadiisa waxaan ka fiirinaynaa zaawiyada ama angalka ah min xayثu اlqbuul wاrad axaadiidta maxaa la aqbalaya oo la xujaysanaya maxaase la radinaya oon la qaadanaya angalkaasaan ka fiirinaya yosasaakaa dhasna tt yani qaybahan uu sheegaayo geel guday oo kale maaha waxa waaye gruub gruub waayo laakiin asagu ma gruuben waa isdhex yaacay laakiin saa u fahamtaan waxaan idin samaynaynaa gruubigan idin samaynaa koox kooxaan ka dhigayna xasan iyo daciif iyo saxiix hal gruuba isla yihiin hal koox waxayna ku saabsan yihiin xadiidka waxaan ka eegaynaa dhinaca qabuulka iyo radiga maxaa la xujaysana waa la aqbala maxaan la xujaysanayna saxiixa iyo xasanka waa la xujaysana waa la aqbala daciifkana waa la radinaya marka hadhow dhexyaac ay kaga noqonay hadhow waxaan idhihi karaa su-aashaida weydiinaya markii aan rabno daciif iyo saxiix iyo xasan markaan groub isla yihiin musطalaxa maxaan uga hadlayna waxaad leedahay angalkaan ka fiirinaya waxaa waaye min xayثu alqubuul wاrad waxaan fiirinaynaa axaadiidta maxaa la aqbali karaa la xujaysana maxaa la radinaya idan intaa la aqbali karaa waa labo xasan iyo saxiix inta la radina oo la tuura oo la aqbalina waa qaybtee waa daciif adinkoo marka fikraddaas haysta soo dhawaada marka awaluhaa aqsaamtaa waxaa ugu horeeya oo weliba gruubkan saddexda ka kooban ah asaxiixaa ugu horeeya saxiix saxiix waxay ka timid luuqada wixii caafimaad qaba wixii caafimaad qaba xadiidkana saxiix waxaa loo yidhi caafimaaduu ka qabaaho wax lagu daciifiyo oo lagu nacamo laha hadda soo markaad yaanyada gadanayn iyo burtuqaal soo ma fiirino midda xoogaa tustus kale soo kama tagno midda nadiifkaana soo ma qaadan ilaa tan fiican cillo lagu xoora ma lahan soo maa xadiidkan marka waa waafayooyahoo wax cilla ama jirro aad ku xoortid ma laha asaxiixu waay haa saxiix waaye waa uu noo sheegay waa qismi uu noo sheegay soo maha awal muxuuna yidhi wa kullu waaxidin adaa waxadda qismi kasta markaan sheego maxaan daba raacinayaa tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa qeexitaankiisa waa kana shan shardi buu ku qeexay wa huwa saxiixu matasala isnaaduhu isnaadkiisa wuxuu xariirsado w isnaadka maxaa laga wadaa miaala idin siina ha iloolinina imaam bukhaari aan ka soo qaadnay inuu sheikheeni hanala joogo halena acdam sheekh fi lxadiid amiir lmuminiina fi lxadiid inuu nala joogo aanba guurno khallina imaam bukhaari aan u tagno imaam bukhaari mashaa'ikdaada yaa ka mida qutayba ibnu saciid qutayba ibnu saciid yaa ka warisaa maalik binu anas sheekh imaam maalik ra'su lmutaqabitiin maalik sanadkiisa uu ka wariyaa ugu badan can naafic soo maaha mawla ibni cumar can ibni cumar can inabiyi sal allahu calayh wasalam idan haddaan halkan soo kaysano sheikheena lacalla uu bukhaari uu yahay sheekhiisu yaa waaye qutayba naaf maalik naafic ibnu cumar can inabiy sala allahu calayh wasalam sanadkaas xafida soo maaha haye bukhaari qutayba mays arkin mas mays arkin nolol ma isku soo gaarin wax badan qutaybo iyo maalik mays arkeen ha waa ardaygiisii khaaska aada uga wareega maalik naafic mays arkeen axaadiida badanaaba can naafic waa naafic ibnu cumar ma ka waryaa dee waa mawlihiisiiba xadiidka waxaa weeye acdam ruwaati waa naafic waa soo maha naafic ibnu cumara ka warya ibnu cumar rasuulka ma ka warya waaba saxaabigii sunnada ku dadaali jiray idan sanadkaas mutasil ma yahay waa saasaa laga wadaa sanadku bukhaari waxaan leenahay xadiidkan aada warinaysa sanadkee ku gaarta maalan xadiid axaadiisiisa ka mida wuxuu ku leeyahay qutayba can naafic can ma qutayba can maalik can naafic cumar ama cabdullah ibnu yuusuf alqacnabi can maalik can naafic can ibni cumar can nabiy sala allahu calayh wasalam marka sanadka waa mutasil sababto nin walbaa ninka kale waa la kulmay xerow u noqday xadiidka waa ka qaatay marka taasoo ka wada wa huwa asagu matasala isnaaduhu sanadkiisu wuxuu xariirowey shardiga koobaad taas manta ma fahamteen taas walam yushad ouna shaad noqonin xadiidkaas shuduud maxaa la yidhaahdaa shud qof haddaa aragti waa shaad waa qof dadka ka baxsan oo fallooci aho dadka aan la qabsan karin soo maaha shaad marka waa xadiid aan xadiidka kale la qabsan karin marka markii la tacriif waxaa la yidhahdaa maa rawaahu aلiqaةu mukhaalifا liman huwa awhaqu minhu ow liman huwa arjaxu minhu nin iqaha wax warinaayo laakiin wuxuu ku khilaafay dadka iqaysta maalan kaba soo qaada caawo dersiga waxbaan ka sheekeeyey soo ma qof ardadii ka mida a waxau dhahay shiika hadal saanu u yihi waana iqoo lagu kalsoon yahay laakiin shan saddex ardadii ka mida oo ka badana waxay dhaheen hadalka shiiku saa uma dhihine saanu u yiri yaa la qaadanaya marka inta badan ama labadoodu fiqo waa isla yihiin laakiin nina aada u sii istiqaysan waxana sii fahamsan aadna waxa ugu dhuun daloola yaan qaadanayna qofka aada ugu dhuun daloola soo maaha aqoonta una lagu kalsoon yahay marka maalan xadiida waxaa noo wariyey maalan laba ardo oo ardadii maalik ka mida shaafici iyo maalan cabdiraxmaan ibni mahdi waa ardadii imaam maalik soo maa si u wariya waana jibaal wa hadhow nin kalaa ku khilaafay ma garta waxbau ka maaratay uu ka khilaafay xadiidkii macnihiisa u isbedelayo yaa la qaadanayaa hiqaada jibaalka aha la qaadanaya marka shaadku waxaa weeye waa wax qofku hiqaa uu ku khilaafay liman huwa awhaqu minhu ama waxay uga kalsoon yihiin fi lkatra badida oo kale ama maxay uga looga kalsoon yahay xagga labdiga yacni zuhri oo kale ardada ugu weyn oo ka hor maaliga uga mid qof daarawardi iyo rag saas oo kale ka mid ah hadday maaragtay iyo maalig hadday wax isku khilaafaan yaa la horumarinaya maaligaa la horumarinaya sababta waxaa weeye acdam ruwaati ma zuhri waa maalig oo kale marka shuduudka waa inuusa lahayno rag asaga ka xoog badan waa inuusan ku khilaafin hadhow miaaladiisa markaan nukhbaha akrinayno ayaanu tegaynaa sababtoo waxaa weeye ma rabno kitaab walbaba intuu xamili karo ayaan dusha ka saarayna qurbac yara atii toban jira la saaro ma la saaro may marka tartiibta inaa muhiim inaa kitaabkan fahamtaankan kala koro idin qaaday walam yucalla ow yucalla aan la cilaynin cilada iyaduna waxa waaye asalkeeda waa jirowa xadiidkiioo korka kaaga fayoow ilaa hoosaa suus uga jira waa cilla qaadixa oo ceebaynaysa xadiidkaas daahirka waxaad u malaynaa xadiidka inuu saxiix yahay xadiidkaas sidaa haddeer bukhaari can naafic can ma can qutayba can naafic xadiid sidaas oo kaleeta ah oo daahirkiisu mutasil uu yahay ayaa kuu imaanaya laakiin hadhow waxaa dhici karta xadiidkaas mucayanka ah in maala qutayb oo kale inuusan maali uusan ka maqlin lacalla inuusan qutayb maali uu ka maclin ee xadiidka naafic laga wariyey ninkii uu ka maqlayna oo nin daciifa ahaa oo maalig uu ku wahmiyey kaba soo qato soo maha xadiiskan daahirka waxaad umalaynaysaa soo maahan inuu xadiis toosan uu yahay laakiin waxaa dhici karta lacalla kaba soo qaat qutayba inuu nin kale oon maalig ahayn oo maalig oo kale aan ahayn inuu xadiidkaas ka qaatay ee maskaxdiisu inuu maalig ka wariyo ismoodsiiyey hadhowna maxadiista ogaadeen xadiidkan maalik inuusan maalan ka qaadan oo nin kale oo ka qaata marka nin oo waxaa garan kara aada xadiidka u yaqaan ayaa garan kara wa ilaa qofka markuu arko qutayba can maalik can naaf can ibni cumar wuxuu leeyaha salaanu u saaraya laakiin waxaa dhici karta yani waa un miaal yani inay dhacdo qasab maaha laakiin lacalla haddii ay dhacdo qutayba inuu xadiid uusan maalik ka qaadan nin xoogaa maalik oo xoogaa la dabaqaa oo laakiin oo uu ka qaato oo can naafic ka soo dhaca daahirka waxaa u malaynaya marka inuu maalig oo ka qaato baan xadiis sara u malaynaya soo maa hadhow nin daciifa inuu ka qaataa dhici karto laakiin hadhow bukhaari iyo rag badana ogaanaya way soo saarayaan waxay leeyihin xadiidkan maalig lagama qaadan dariiqaas kaloo ka yimid marka cilladaasaa ku jirtay leeyihin laakiin qofka daahirka wuxuu ku leeyahay khalaas daahirkiisa u fiirinaya marka waa cilla qaadixa oo xadiidka ku dhex jirta waxaana garan kara culummada muطaliciinta ilaa culummada way aftireen xadiidkan waxay garanayaan nin walbaa xadiidka warin iyo ciddoo ku khilaafay iyo ciddoo ku waafaqay iyo xadiidka ninka laga waxaasoo dhan bay yaqaana sida dhabayaalka ninka u yaqaano maaragtay ninka darawalka tagsiilaha ayay marka duruqda axaadiidta u yaqaana marka lama khaldi karo marka waxaa la yidhahdaa waa cillo oo qaamila hadhow cilladu way noo imaan doontaa mucallalun waa noo imaan doontaa marka ma isku sii badinayn laakiin waxaad ogaataa inay tahay cillo qarsoon oo wax xadiidka lagu dhiri karo xadiidka daahirkiisa inuu fayooyaha u malaynay laakiin hoosoo ka jiran yahay ama xadiid oo hadal abubakar loo tiiriyey oo wuxuu nooga dhigay rasuulka inuu yihi ama xadiis dhexda inqiaac nooga jiro oo wuxuu nooga dhigay inuu mutasil u yahay waxyaalahaasoo kale cilooyinkaas oo kale hadhow baabkaasaan si fiican ugu waxaynana iskuma dhibayna hadda awaluha axiixu waa xadiidka kan saxiixa waay wahuwa asaga saxiixa tacriifkiisuna matasala isnaaduhu isnaadkiisu wuxuu xiriiro walam yushada shaad aan laga dhigin oo yucalla amaan la cilaynin haye meeqa hadda aan shardi baan soo sheegna soo sharaxnay shardiga ware itisaalu sanad shardiga labaad cadamu shuduud shardiga labaad cadamu wujuudi cilatin qaadixa cillo qaadixa inaan la helin meeqaa noo dhiman shan shardi u leeyahy saxiix meeqaa noo dhiman labo beydkaanu kugu sheegaa marka yarwiihi waxaa warinaya xadiidkaa saxiixa labadaas shardi markii laga horo cadlun nin caadil ah daabitun ee daabita marka oo wax si fiican wax u qabta yowna ka warinaa can milihi oo kale sida bukhaari cadl daabitun soo maaha yoo ka wariya can milihi oo qutayba can milihi oo maalik can milihi oo naafic can milihi saxaabada maba u baahna wada cuduul yacni milanimadu inay isku mid noqdaan shardi maahan waa inuu iqo ka hoos barin wailaa bukhaariyo qutayba ma isku mida isku mid ma bukhaariyaa shardi soo ma maalik iyo qutayba ma isku mida maaligaa tooba maalik naafic isku dhow yihiin nin walba waa iqa jabal wa soo ma marka almia can mila waxaa la wadaa inuuna iqo ka hoos marin wa ilaa ragga huqaadka waa kala sarreeya soo ma shucba iyo maalik iyo sufyaan thawri sufyaan ibnu cuyayna waa baxar maarata cabdiraxmaan ibn mahdi axmed ibnu xambal bukhaari muslim waxaa weeye maaragtay dadka aad iyo aad u sarreeya ibnu culaya iyo ragga waxay jiran aada u sarreeya marka milnimada lagama wado inay isku iqadoodu darajo tahay waa laakiin waxaa la rabaa inay iqanimo ay ka hoos barin wa ilaa iqanimada waa kala waaweyn qofna waa iqa la leeyahay qofna waxaa weeye iqa imaam faqiih jabal waxaa weeye maarata ilaah unbaa fadligiisiiyo meeshuu jooga unbaa gaari kara oo yaqaano subxana wa tacaala kaasoo muctamadun lagu kalsoon yahay fii dabdihi qaabka wax u qabto markuu shiikhiisa ka soo guurinayo dabdiga oo shiikhiisa ka soo xafidayo si fiicanoo usoo qabanaya wa naqlihi guurintiisa markuu asaga ardigiisa uu sii siinayo ila ardabaa ka warinayo soo maha shiikhiisa markuu ka soo qabanaayo usoo guurinayo si fiican usoo qabanayo gudbintana si fiicanoo usii gudbinayo nacam ilaa maaligoo kale xadiidkiiu ka soo qabta naafici mashaaikhdiis si fiican uga soo qabta markuu gudbinaayana oo ardaydiisu gudbinaayana si fiican ugu soo gudbiyo oo lahuboo la hagaajiye soo ma waa taas wey marka shardiga afraad waxaa weeye oo saxiixa qofku waa inuu caadil ou yahay cadaaladana sida ibnu xajar uu ku fasiray wuxuu yidhi man lahu mulukatu malakatun taxmiluhu calaa mulaasamati taqwa walmuru'a waa qof yacni dadnimo iyo shaksiyalaho ku xambaaraysa taqwada taqwada waxaa weeye waajibaadkii la yimaada iyo daacaadkii waajibkahayd muxaramaadkii fisqina laga haro muro-aduna waxyaalaha saqajaannimada oo maaragtay laga fiican yahay iyo sabaxaaraan ahaanin oo qofka haybadiisa ay ku baaba-ayso qofkii intuu saxan soo qaato meelaha isku ruugaya maarata ama xanjo meelaha khiyaarta maarata isugim yaq yaq ku dhahay muro-aduta mase maaha meel khiyaar ay joogto soo ma waxyaalahaas oo kale wey nacam marka cadaaladda waa taas wey marka waa qofku inuu maaragtay fisqana uu ka fog yahay waajibaadkana uusan dayicin wixii sharaftiisa meel uga dhacay walow mubaax ha ahaada oo le warkan iga waad waxaan waa wax lagula laboodo waa haddii la yidhaahdo soo ma ma aha la waxaway cilmulxadiidku waa cilmi weyn waay marka qofka isagoo muruadiisa dadnimadiisa uga ciyaaray inuu xadiidkan uga ciyaaraa dhici karto sidou muxaramaadka uga ciyaaray inuusan xadiidka been ka xishoonaa dhici karto marka qofka xadiidka laga qaadano inuu caadil oo nadiifa oy waxaana u daliila qowlu tacaala waashidu daway cadlin minku iyo nabiga qowlkiisa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam min xusni islaami ilmar'i qofka islaamnimadiisa wanaagiisa waxaa ka mid ah tarkuhu inuu ka tago maa laa yaclii labdigana shardiga khaamiska waa labdiga labdigu waa labo qofna dadka xifdiga ay ku qabtaan waxay arkaanmaba iloobaan dadna kitaabay ku qoran marka markaad qalbiga ku qabato waxaa la rabaa mar alle marka xadiidka lagu weydiiyo inaad maaragtay aada soo day kartid mar alle markaa rabti uusan xifdigaaga ka dhubi haddaad mar iloobayso mar isku qasayso marba waxaa labaa xifdigaaga laguma kalsoonaa karo waa inaad markaa rabtid xadiidka adoon bunina aan ka dhimin culimmada waa la istixaami jira xataa inuu qofkan labdigiisii isbedelo iyo xifdigiisii in kale xadiidkaa la weydiina kuna la weydiina waa la imtixaana sababto waxay rabaan shiikaas waxaa la wax ikhtilaaf qofkii markuu duqoobo xoogaa isku dardarmaya culimmadu waxay tijaabinayan ardada ninkan waa la daba socona muxadidka maalintii ikhtilaaf lagu arko waxaa le halaga joogsado xadiis dambe ayaan laga qaadin ama culimmada qaarkood markay saxaf iyagaa iska joojinaan sababta hadduu ikhtilaaf sameeyo oo waktigu ikhtilaafka isku isku dardarku aan la xadidin xadiidkii horeo saxiixa ayaa kii dambaa isku darmaya xadiidka dhamaa baaba-aysa marka marka culimmadu siay ugu dadaaleen maalin kasta shiikhan hadduu uu siddeetan sano xadiid qirinayo sanad kasta waa loo imaana waa la weydiina xadiidkan bal inuu wax ka inuu wax isku dardaro haddaba wax isku dardar waxaa leeyahay maalintaasoo ninku ikhtilaaf bilaaba taariikhdaas qofkii maaragtay ka hor ka wariya xadiidkiisa waa sax taariikhdaas ka bacdi qofkii wax ka wariya xadiidkiisa bacda alikhtilaad waayo ha laga joogsan yacni cilmigan sida loogu dadaalay iyo annaga sidaan ugu maaragtay dayaacayno waxaa waaye ma ma ahan yacni waxaa weye maaragtay waa fanni aad iyo aada u weyn wa labdulkitaabna waxaa waaye shiiquu kitaabkiisa ka qoraya kitaabka markuu xadiidkii ou qoro muqaabalo wax la yidhaha sameeyo waa la celinaa ardaygii ka qortay ama shiikii kitaabkiisii aad fiirinaysaa ijtinaabulacmaal ma ku taalla asayi-a wax inbuu ka tegey markuu hubiyo calaamuu ku qoraa in la muqaabileeyo kitaabkaas wuu haysanaa dad waxaa jiri jiray tuugo ah oo cilmiga xadi jiray kitaabba axaadiitan kugu qorantaha ilaa buuggaan oo kalea la haysta xadiid intaasaa kugu qoran muxuu samaynaa xadiid aada warin oo kugu qoran qaala xadaanii fulan zuhra xadii adka war oo kugu qora hadhow hadduu qofka uusan bararugsanayn xadaanii zuhri kidaa iska dha xadiidkii oo warina raggii yaqaanay waa kugu tiin barin wuxuu ku leeyahy ninkan talqiin u aqbala wax alla wixii loo sheegaba waa sidii baqbaqaa waa iska waa iska yeela ilaa xadiid uusan lahayn uuna zuhri ka warin lacalla loo soo gelina soo maa hadhow hadduu iska aqbalo ihahdo xadiidkan zuhriga iga wariyey xadiidkiisiina maaha nin kaloo tuugaha usoo geliyey si u qalda ninkaas kuwaasoo kale marka waxaa l waxaa dhahaa ninkaas yaqbalu talqiin marka inuu kitaabkiisa uu xafito w dad kaloo suraaqulxadiidaa jira xadiidkan intay arkaan sanadkaaga oo markuu arko xadiidkan arko oo nin kale dusha ka saar maala xadiidkan maalig can naafic can cumar oo ahaa wuxuu dusha ka saaraa marka maalig can saalim can ibni cumar dusha ka saara marka sariqat اlxadiis marka dadkaasoo kale waa inaad ka dhacsatid waay kitaabka si aysan kaa qalqaldin nacam marka waa labd sadri iyo labd lkitaab labd lkitaab waxay kitaabkan inay ilaasho axaadiidtaada axaadiid aada warin oo baanbaana waa inaa lagu wixii meesha kuu qornaa iyo cadadkoodii iyo sanadkoodi waa inaad taqaano haddii ou dadaa waxay dhahayeen nin oo qoraay ahoo xun oo nasaakha axaadiid beenu uga buurinaya sida waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo maaragtay nin muxuu ahaa yani layt wiilkiisii yani katibu layt in la dhihi jiray marka wuxuu u gelgeli jiray markii dambena maaragtay yani ka joogaa laga waayey waa marka xadiidkiisa dhamma ayuu maaragta rabay oo ka kharibay nacam yarwiihi waxaa warinaya cadlun caadil daabidun ee si fiican waxa u qabtay ama hadduu qalbiga wax ku xafido ama hadduu kitaabkiisa ku qoranya wax ku xafido kitaabkiisa inuu siyaanaysto wixii uu qalbiga ku xafido inuusa iloobina mar alla markii looga baahdo uu xadiid soo warinayo can mili mid lamidu ka wariyey sida bukhaari uu ka warinaayo qutayba qutayba can maalik maalik can naafic naafic can ibni cumar kaasoo muctamadu lagu kalsoon yahay fii labdihi qaabka wuxuu qabto iyo wa naqlisli wuxuu soo guuriy soo maa sida asagu qaabka waxooga soo qabto mashaa'ikhdiisa qaabkau maaragta yacni uu addaha uu hadhow haddana ugud ugu gudbinayo ardadiisa lagu kalsoon yahay halkaasaa marka aan ku joojinaynaa insha allahu tacaala hamiin dambe aan wadi doonaa insha allahu tacaala kulle afram in lagu qaataa dhicin karta laakiin almuhim in la fahmo waa sal allahu calaa maxamed ila ali sali slm